bismi illaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa saxaafadda puntland eelaamaheeda kala gedisan dhammaan saraakiishii sarsare oo ciidamada puntland iyo heer gobol iyo guddiga heer puntland oo aan maanta isugu yeernay wasaaradda amniga waxaa lagaga hadlaya halka amniga guud ee puntland gaar ahaan casuumadda halkaa waxaa ka soo qeybgalay taliyaasha ciidamada sida taliyaha ciidanka daraawiishta taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka asluubta taliyaha agaasimaha nabad sugidda madaxtooyada guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda puntland xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada dowladda puntland iyo gobolka iyo degmada ayaa kasoo qeyb galay iyo wasaaradda arrinta lagaga hadlayana waxay arrintaas ku saabsanayd amniga guud ee puntland xaaladiisa in layska wareysto iyo meeshuu marayo iyo waxa loo baahan yahay in la qabto oo tallaabooyin in la qabto dhammaan hay-adahaas oo dhan waxay ka hadleen xaaladda jidha ayaa laga wada hadlay oo amni oo guud ee puntland ama soomaaliya xaaladeeda kabacdi hadal kabacdina waxaa lasoo saaray qodobo dhowr iyo tobana in wax laga qabto horta amniga guud ee puntland meel kastoo ay joogto ciidamada dowladda puntland in heegan buuxa ay galaan oo difaaca waxaa kaloo lasoo jeediyey guddoomiyaasha gobolada iyo gudiyada nabadgelyada heer gobol in iyaguna shaqadooda ay aada dardargeliyaan gobolada ay guddiga nabadgelyada ka yihiin iyagoo kaashanaya laamaha amniga ee gobol kasta jooga iyo ciidamada ku sugan ee goboladaas waxaasoo dhan kabacdi waxaa la isla soo qaaday in loo baahan yahay maanta guddi farsamo oo arrinatan soo khulaaseeya oo qodobo cadcad ka soo saara isla markaasna arrintaa la dhaqangeliyo guddigaas waxaa ay ka kooban yihiin toddoba xubnood ayay ka kooban yihiin taliyaha ciidanka taliyaha guud ee ciidamada difaaca dowladda puntland guddoomiyaha loo aan uga dhignay taliyaha ku-xigeenka taliyaha asluubta guddoomiye ku-xigeen baanu ka dhignay labaad taliyaha ciidanka booliska xubin taliyaha ciidanka nabad sugidda xubin agaasimaha guud ee madaxtooyada xubin guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda puntland ee militariga xubin xeer ilaaliyaha guud ee ciidamadana waxaan ka dhignay xubin toddobada xubnood waxaa loo saaray arrimaha emergencyga oo jira oo la rabo maanta in la qabto inay si hoose ugasoo usoo qorsheeyaan dabadeedna ay wasaaradda kusoo celiyaan wasaaradduna ay la sheergareyn doonto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dukumitigaha laakiin waxaa hawshaan waxay ku saabsanayd maadaama dalka abaara xun ka jiraan in cid kasta oo dhibaatada puntland ka wada in lala dagaalamo ama burcabadeed ha noqoto ama isbaarayste ha noqoto ama ururada argagixisada ha noqoto kontaroolada iyo gobol walbana la dardargeliyo amniga guud ee puntland in la dardargeliyo sababta dadka reer puntland maanta uma baahna dhibaato uma baahna waxay u baahan yihiin in la caawiyo maadaama ay abaari jidho xilli xunna lagu jiro cid kasta oo khalkhal ka samaynaysa ama khalkhal ku talagelaysana in tallaabo cad laga qaado arrintaa waa laysla qaatay haddana waxaanu ka sugaynaa guddigaas waxaan ka sugaynaa sida ugu habboon oo loo wajahayo dambiilayaasha iyo dardargelinta amniga guud guddigaas ayaanu u xil saarnay marka aada iyo aad baan waxaan u rajaynaynaa dadweynaha reer puntland meel kastoy joogaan iyo dadweynaha soomaaliyeedba inay ku talagalaan wixii hadda laga bilaabo puntland inay gelayso dardar cusub oo la gelinayo xagga amniga la gelinayo isbaarista inaan la ogolaanayn burcadbadeed inaan la ogolaanayn al-shabaab iyo al-qaacido iyo kuwa xisbiya haddan cusub sheeganaya inaan la ogolaanayn dalku wuxuu u baahan yahay nabad iyo horumar buu u baahan yahay maadaama xil adag lagu jiro loona dulqaadan maayo cid kasta oo khalqlaaso ka shaqaynaysa waxaa kaloo ka mid ahaa oo guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka iyo guddoomiyaha degmadu ay soo jeediyeen dhulka la yskaga habsanayo oo ummadda lagu haysto oo magaalo madaxdu ka mid tahay cid kasta oo dhul ayan lahayn ama cid dhul ku haysata tallaabo sharciga ayaa laga qaadayaa waana xabsiyadaana loo dhaadhicinayaa cid kasta oo dhulkeeda sharci u haysatana waxaa la rabaa wasaabahalkan degmadu inay usoo cadayso qofka dhulkaas sharci u leh dadka kale oo cagabshada dhulka gelinaya xooladaaqeenkaana waxa wey dhulkaasna in la burburiyo oo la baabi'iyo cid kastoo waxaa samaysana tallaabo iyadana laga qaado ayaa la go-aansaday waxaa kaloo ka mid ahayd cagabshada iska soconaya aan dowlada hoose ka qaadanayn waraaq ka qaadanayn ogolaashaha oo dhulka iska qodaya iyagana in ganaax adag lagu dhufan doono qofka wadaana uu xabsi mutaysan doono arrimahaas oo dhan marka waxay ku saabsanaayeen dardargelinta amniga guud ee puntland iyo guud ahaan soomaaliya arrimahaas bay ku saabsanay maanta laga sheegay gudiyada tan amniga oo dhan ee wiigli waxaa weeyaan sharci waxaa ahayd wasaaradda inay taliyaasha ciidamada iyo gobolka markaa magaalo madaxda iyo cidda joogta in la isugu yeero wixii wiigaa dhacay laga faalloodo wixii waxqabad u baahanna markaa la qabto isla markaasna shirka khamiista golaha wasiirada oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka joogaan la hordhigo wixii wasaaradda amniga iyo laamaha amnigu ay soo gudbiyeen halkaa la hordhigo go-aamada kasoo baxay guddiga nabadgelyada heer qaran iyo heer gobol mar walba marka gobolkii marka aan wasaaraddu ay joogto marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo soo gudbiyo golaha lasoo hordhigo kabacdina golahu go-aamo cadcad uga qaato arrintaas idaadaha mudan